waxaa waxaanu ku mahadinaynaa gabdhaha soo abaabulay ama jaaliyadda puntland ee boston ee shirkan wanaagsan soo abaabulay ee loo agaasimay in lagu soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska ee dowladda puntland ee mudane caasho geelle intaan markaan idhaahdo annagoo ka faa'iidaysanayna fursadda inoogu timid wasiiraddu waxaan waxaan leeyahay wasiiraddu soomaalidu waxay tidhaahdaa warka xun waa dheereeyaa laakiin adigu warka kugu saabsan oo wanaagga ah uu nagu soo dheereeyay annagaba inaad wasaarad aada u qurux badan ka shaqayso inaad hawshaada gudato inay tahay wasaaraddaadu wasaaradda keliya ee sida la rabo sida la rabay ama loo agaasimay u shaqaysa marka sidaa darteed sharaf bay noo tahay inaanu kugu soo dhaweynaa annagoo reer boostona xafladdan quruxda badan waad mutaysatay howsheediina waa aada gashay wararkaaguna waana soo gaareen waxaa intaa noo dheer jaallo wasiir inaanu kuu sheegno dhibaatooyin badan baa intii hadda waayahan dambe dalkii ka dhacay dhulal baa maqan gobollaha maqan nabadgelyadii baa xumaatay waxaanu rabnaa inaad naga gaarsiisa maamulka aada adigu wasiirka ka tahay in horta nabadgelyada la la sugo ilaan waxaa la yidhi ninka tiisa ku daraa ninka tiisa daryeela tu kale ku dara marka gobollo dhaqanku weydiin mayna hadda bal inta la hayo ha lagu dadaalo oo gacanta ha lagu dhigo xaaladdu waa xun tahay anagoo ku hadlaya magaca reer boston ama jaaliyadda puntland ee gobollada ama maraykan oo dhan joogta waxaa naga dardaaran nabadgelyada ha la hakiyo hala hala adkeeyo ha la sugo xaaladdu meel xun bay maraysaa intaa waxaa dheer maalin dhaweyd wasiirkii baxay betishin baanu u dhiibnay adiguna waa kuu dhiibi doonaa haddii alla yidhaahdo betishinkeenna wuxuu ku saabsanaa dad soomaaliya oo nala dhashay gobolka nala wadaaga gobolka soomaaliya oo dhan baa leh ayaa la inta la qabtay loo dhiibay dowlad cadowa iyaduna annagu arrintaas aada baanu uga xunahay inay sidaa u dhacdo dowladaad adigu wasiir u tahay hormuud aad u tahay in ay waxyaalahaas oo kale ka dhacaan raalli kama aanoohin marka aada baxaysana betishin baanu kuu dhiibaynaa aanu dowladda ixtijaaj ku samaynayno aanan ogoleyn falalka noocaas oo dhacay inaanu marna raalli ka noqonayn waxay ila socday oo ka soo qeybgen lahaa laakiin nasiib xumo aan caawa aan berita iyo meelahaas ay dabcansanya inay ku arkaan jaaliyad ogaadeen oo gobolka degan inay ku arkaan bay rabeen ay kaala hadlaan arrintaa iyada ah aniguna waxaan sii horumarsanahayaa falalkaas haddaanu nahay reer puntland dad raallikaan ma ahin kana noqon mayno arrintaa ayay dib u dhicin insha allahu wixii dhacay waa dhaceen jaallo wasiir wanaaggii iyo shaqadaada iyo shaqo wanaaggaaga waxaad ku darsataa taladayna inaad u geyso madaxda meesha madaxda gobolka waxna laga qabto riyal wax laga qabto wax badan baanu tabanaynay oo ahaa oo aan la qaban laakiin dee hadda idinkii baaba tacbaanaba marka wixii aanu odhan lahaa dib baanu la noqonayaa waa kugu soo dhaweynaynaa xafladdan wanaagsan taladaanu waanu ku faraynaa wabillaahi tawfiiq